diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida itoobiya ayaa duqeyn ka geystay degmada galcad ee walaayada galgaduud iyagoo duqeyntaasi ku beegsaday guri ay degnaayeen dad shacab ah waxaana ku shahiiday wiil yar oo saddex iyo toban sano jir ah halka ay ku dhaawacantay hooyo xaamilo ah ugu horreyn waxaa goobta ay duqeyntu ka dhacday warbaahinta andalus kula hadlay ehelada dadka shacabka ah ee ay duqeeyeen diyaaradaha xabashida kuwaasoo sheegay in itoobiya ay doonayso inay baabi'iso guud ahaan ummadda soomaaliyeed maxamed cali maxamuud faarax layidhaa guryihii iga baaba'een wiilkaas oo tumay saddex jiro waa iga dhintay gabar waa iga dhaawacantay maaragta anigu waxaan galabsadhana male waana la yaqaana anig oo islaamka ilaahay yaa i yaqaana sidaan ahay mugaxawahay saasaa igu dhacdo shabaab maba iibashaar dad rayadoo meel iska deganaanba iska ahayba guryaha dhamme hal xaboo lagu soo naqaa iiga mid ma ah tomay saddex sanoo jiraa anoo shukri xuseen casira wiilkayga waxaan ku leeyahay waa tomay saddex sanoo jiraa maa uu iga shihiida guriga waa iga dumay gabadhayda xaamiladaa waa dhaawaceen shabaab ma ahayn gurigay kuma nooleen waa i gardarraysatay itoobiya waxaan ku leeyahay ilaahay baan ku duubaynaa waxaan ku leeyahay masaakiina iska ahayn ananka shabaabna shaqa kuma lahayn gurigeena nama deganayn wiilkayga kutaaba u ahay gabadhaydana waxaan ku leeyahay xaamilay aheed waana dhaawaceen marka waa shacabkaa loo soo diray inayna barakiciyaan waxaa loo soo diray itoobiya waxaa sidoo kale halka ay duqeyntu ka dhacday gaaray odayaasha iyo waxgaradka beesha wacays leh iyagoo tilmaamay in xabashidu ay tahay cadow soo jireen ah oo ay soomaali leedahay dhanka kalena sheegay in xasuuqa loo geysanayo dadka marasta ah uu raalli ka yahay xasan sheekh innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun beriga waxaan joognaa cadowga itoobiya degmada galcadeed xasuuq uu ka geystay meeshii uu xasuuqay ayaan saacaddan taagannahay war ilaahay baan idinku dhaarshay soomaaliya iyo itoobiya waa isu taqaaniin ummadda soomaaliyeedee itoobiya miyaa arxan u gelaysa soomaaliya xasan sheekh maxamuud bal cid kale iska dhaafe cid kale iska dhaafe meesha aan taagannahay waa degaanka u dhashay waa degaankii soota khaasatan oo u dhashay waa degaan wacaysle ilaahay baan idinku dhaarshee ninkii sidaan u xasuuqaaya dadkiisiiyo itoobiya ka gatay soomaaliya iyou cafinaya beriga mahay marayso waad aragti beriga hadday jaanis ku heshay xasan fircawn kugu daayay yidhi soomaali jaanis aad u haysataa war ilaahay baan idinku dhaarshaye shabaab hadduu la dagaalamayo muqdishow joogaa soomaaliya meel kastow ka joogaa shabaab lama dagaalami rabyo waxuu baabi'i rabo waa xoolihii iyo marasti haweenkiiyo ilmihii ayuu laynayaa degmadan galcad shabaab lagu duqay ma hayn wax lagu duqayaayo ma jiraan masaakiintaas maatadaha lagu laayay wiilkaas saddex iyo toban jirka aha gadaashayda yaalla waa arkaysaan dhulkan bannaana baabaa waa arkaysaan gabar waa lagu dhaawacay waxyaabo badanba lagu baabi'iyey saakay meeshaan dhibaato culus ah ka dhacday waa maqlayseen dhulalkan kaloo hadda ayaamahan oo dhan ay duqay haysay etoobiya etoobiya waxaa soo adeegsaday xasan sheekh xasan sheekh waa abiy axmed waa tow yimid muqdisho waxuu ka codsahayo ka raadsahay waxay ahaayeen inuu dalkan baaba'asho suldaan daa-uud xasan aadan oo ah suldaanka guud ee beesha wacaysle ayaa dhankiisa ka hadlay xasuuqa xabashidu ay ka geysatay degmada galcad isagoona u tacsiyeeyey qoyska ay dhibaatadu gaartay maanta waxaan iskugu nimaaday haddaan nahay waxgaradka beesha wacaysle deegaankan galcad oo dhacdadan ay ka dhacday nimankii cadowga ahaa ee etoobiya iyo nimankii la socday oo murtadiinta ahaa dhibkaan ay ka geysteen meeshaan ayaan maanta u nimaaday waxaan u sheegaynaa marka ummadda soomaaliyeed waxa waye dhibaatada nimankaanu ay geysteen waa mid iska muuqato awalan horta waxaan u tacsiyeynayaa dadkii muslimiinta ahaa ee heer galcad oo ugu horeeyo maxamed cali weyd oo ka dhintay wiilkan gabar ay ka dhaawacatay waxaan leenahay wiilkaas sabar iyo iimaan ilaah naga siiyo gacanka gardaranaa dishay sidoo kale waaliga walaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid ayaa ka hadlay duqeymaha ay maalmahan diyaaradaha dagaalka ee itoobiya ka geysteen qaybo ka mid ah walaayaadka islaamiga kuwaasoo ay ku beegsadeen dad maras ah isagoona u tacsiyeeyey guud ahaan dadkii ku waxyeeloobay duqeymahaasi sheegayna in itoobiya aan looga hari doonin dulmiga ay u geysanayso ummadda soomaaliyeed maalmahan wuxuu wadaa cadowga duqaymo oo ashwaayi ah oo la beegsanayo ee dadka muslimiinta meelahay degan yihiin inay ku wadaan maaragtay dhacdooyin dhowra inay dhacayaan horeyna waa u jirtay laakiin hadda ay soo korortay waad ogtihiin qadiyadaas marka dee codowgii ilaahay hore noogu sheegay inay yihiin codow ilaahay marka koowaad marka labaadna codowga muslimiinta wuxuuna yidhi ina alkaafiriina kaanuu lakum caduwan mubiina gaaladu waxay idin yihiin codow maaragtay codownimadoodana ay aad iyo aad u caddahay oo banaanka ah dadkii dhibaatada gaartay ama naf ama maal gaartiin waa u tacsiyeynaynaa walaayada islaamiga jubbada dhexe dhibaatada maaragtay gaar ahaan degmada jilib walaayada islaamiga shabeellada dhexe elbacdi dhul dhibaatada ay ka geysteen sidaas oo kale walaayada islaamiga galgaduud oo degmada galcad uga dambeysay dhibaatada ay ka geysteen taasoo runtii dhibaatada ay geysteen dhammaan ay ka dhacday dad oo maras ah oo ama ilma ah ama hooyooyin ah ama waayela ah dhibaato ay u geysteen naf iyo maalba insha allahu tacaala mujaahidiintana siday horey u ballan qaadeen in qof kastoo muslimiin ah la dulmiyey macuudo gaaladu wax u geystay inay u aarayaan oo habeenkii maalin ay u taagan yihiin insha allahu tacaala duqaymahan cashwaa'iga ah ee ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay u adeegsanayaan fuustooyin ay ku jiraan batrool iyo mawaad xaariqo ah oo dadka gubaya kuwaasoo ay la beegsanayaan dad abriyo ah oo aan waxba galabsan